بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله عشر كان وعشر اللحاد waxaynu na ku dhex jirnay madlabkii almadlab alawal oo ahaa aqwaal alculamaa fi macnaa qowlihi tacaala waan laysa lilinsaani ila ma saca waynu ka soo hadalnay kalaamkii ibni kathiir kalaamkii shawkani kalaamkii shanqiidi ugu dambayntii waxaynu kusoo gebagabaynaynaa كلام قيمة وليه هي الشيخ رشيد رضا في تفسيره تفسير المنار مركا أفسر في قوله تعالى أه ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى آية يسوق فسر waayo aayadahan kale isku macno yihiin wa an laysa linsaan ilaa maa sacab isku macno yihiin marka waxa uu yidhi walaa tagsibu kullu nafsin ilaa calayha ay wixii dembiya oo ay shaqaysato waa dusheeda oo aayadda kale la macno tahay lahaa maa kasabat wa calayha ma ktasabat lahaa maa kasabat ay min alxasanaat wa calayha maktasabat ay min asayi'aat kabacdi allah waxau yidhi walaa taziru waasiratun wisra ukhra qofna qof dembigiisa ma xambaaraayo idan sida aan qofna qof dembigi u xambaaraynin ayaan aakhiro qofna qof wax uga qaadi karin waxna u tari karin haa wain tadcu mahqalatun ilaa ximlihaa laa yuxmal minhu shay walow kaana daa qurba aabbaha iyo hooyada aakhiraxba uma tiri karin waxa uu yidhi marka sheikhu raximah llahu tacaala wa hadihi qaacidatun cadiima min usuuli diin illahi aladii bacatahu allahu bihi jamiica arusul qaacidadan ah inaan qofno qof wax taraynin ilaa waxa lagu badbaadayaa waa alimaan walcamal asaalix waa qaacida mustamira oo joogta ah oo diintii ilaahay oo dhan ku sugan min aadam calayhi salaam ilaa nebi maxamed laga soo gaaray diin walba muqarar ku ah qof walba waxaad shaqaysatid baad leedahay markaasuu waxa uu keenay oo istishaad u keensaday aayadihii najmi am lam yunabba'a bima fii suxufi muusa wa ibraahim aladii waffaa anlaa taziru waasiratun wisra ukhraa wa an laysa lilinsaani ila maa sacaa waana sacyahu sawfa yuraa uma yujzaahu ljazaa alawfa waxa uu yidhi waa sidaas kama qaala tacaala fi suurati najmi ayuu markaa aayadahan keenay horeynu usoo sharaxnay uma qaala waxa uu yidhi markaa markuu intaa sheegay waxa uu yidhi wa hiya min acdami arkaani alislaax lilbashariya waa waxa ugu fiican buu yidhi aayadahan inuu fahmo qofku inuu naftiisa islaaxiyo oo waxa weeye adduunkiisa iyo aakhiradiisa uu naftiisa ku tashado intaa marka wuxuu yidhi markaa sababtu maxay tahay waxa uu yidhi wa hiya macnaha waxa weeye haadimatun waxay burburinaysaa aayaddaanu tilmaamaya waa an laysa linsaan ilaa maa saca waxay burburinaysaa qaacidadii wathaniyada dadka gaaladaaba waxay aaminsanaayeen ahlu shirkiga ah waxay odhan jireen aabbayaasha yaa wanaagsanaa dad wanaagsan baan ka soo jeednaa nala cadaabi mayo sida yahuudiba u tiri naxnu abnaa'u ullaahi wa axibbaa'uhu haa yahuud iyo nasaare waxay yidhaahdeen qolo walba jannada annagaa gelayna cid kale geli mayso leanna ilaahay ba annagana jecel haa falima yucadibukum bidunuubikum baali idan waxba tari maysa taas markaa haddii qof uu aabbihii wanaag ku gaarayo aabbahay baa wanaagsan haddii wanaag lagu helayo waxa weeye wiilkii nabiyullaahi nuux ayaa biyihii kaga badbaadi lahaa oo biyihii lagu harqiyay aabbihiina uu yahay rasuulkii ugu horreeyey ilaahay soo diray oo min ululcasmi ka mid ah idan halkaa waxaa lagu baabeeyey marka qaacidadaas hebel baan anigu ka soo jeedaa soomaaliduna aad bay u isticmaashaa dhal awliyaan nahay iyo reer hebel baan nahay oo weligeeda culumaanu ahayn asharaaf baan ahayn xaggaan ahayn waxba ma tarto waxay marka aayaddaani kugu hanuuninaysaa buu yidhi wahiya haadiyatun waxay dadka ku hanuuninaysaa qofka muslimkaa waxay aayadahani ku hanuuninayaan waxa weeye naftiisa inuu islaaxiyo waxa weeye islaax bashariya waxay u caddaynayaan oo ku hanuuninayaan limaa yutawaqafu fi sacaadatihim wa shaqaawatihim ay limaa yutawaqafu min acmaalihim acmaashooda acmaashaasoo ay ka dhalanayso ima sacaada ima shaqaawa shaqaawa waa wixii naar galay ama aladiina shaquu fa fi nnaari shaquu fa fi nnaari naar bay galeen fii suurati huud baa caddaystay ama aladiina suciduu waxa weeye kuwii la hanuuniyey oo wanaagsanaaday oo saciduu fi dunya waalaakhira waxay noqdeen sucadaa kuwaasina janna ay tegayaan idan maxaa lagu helaa waa aliimaan waalcamalu asaalix labadaas ayaa lagu helaa oo ay ka dhalanaysaa qaacidadaani marka haddaad isku halaynaysid cid kale wax ku tari maysa akhi fillaah waxa uu yidhi marka kabacdi kabacdi markaa waxa uu yidhi waxaanu ku garannay diina faddiina qad calimnaa waxaanu diinta ka garannay oo diintuna bartay oo noo caddaysay qofku inuu camalkiisa inuu waxa weeye ay ka dhalanayso alsacaada washaqaawa camalkaagay ka dhalanaysa akhi fillaah haddaad adigu camal fiican la timaadid man camila saalixan falinafsihi waman asaa'a facalayha marka haddaa camal fiican la timaadid naftaadaad wanaag u samays haddaa camal xun la timaadid waman asaa'a facalayha baa ku haysata ha ilaahayna cidna ma dulmiyo idan halkaa waxaa marka inooga caddaatay oo aynu culummada aqwaasheedii oo dhan ka helay oo aynu intaasoo caalim oo mufasiriina u keennay inaan qofno qof wax u qaban karin ee qof walba camalkiisa uu ku badbaaday khulaasat lqowl aayaddan waa an laysa alinsaan ilaa maa sacaa aayado badan oo qur-aankaabaa la macno ah oo nadaa'ir fi lqur'aan ayay aayaddan ka buuxa oo qur-aanka ka buuxa haddaynu soo qabsanna keliya waxaa inoogu filan faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara qof kasta wixii uu samaysto oo camala hadday khayr tahayna aakhira wuu helayaa hadday shar tahayna aakhira ayaa lasoo hordhigaya idan halkaa waxaa inooga caddaatay marka taawiilaadkii saddexda ahaa oo bacdulfuqahaa ay saareen saddexduba inay baadil yihiin kow qaar waxay yidhaahdeen waana radiyey shiikhu qaar waxay yidhaahdeen waa mansuukh lama nasakhin oo lama hayo wax nasakhay aayaddu waa muxkam sida imaamulqurdubi iyo kula caddeeyeen waa aaya muxkama oo in lagu camal falo ummaddan la faraya ah weeye waxaa kaloo inoo caddaatay kuwa yidhi maaragtay waxaa loo jeedaa waa an laysa lilinsaani kaafir baa loo jeedaa taana wuxuu ku radiyey shiikhu waxa uu yidhi walkaafir camaluhu baatil camalkiisii waa la baadilgareeyey wuxuuna habaa'a mansuuran baa laga dhigay aayaddii qur-aanka ahayd baad arkaysaa oo allah uu yidhi mathalu aladiina kafaruu birabbihim acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi ariixu fii yowmin caasif laa yaqdiruuna mima kasabuu calaa shay ujeedaa waxa weeye gaaladii camalkoodii wuxuu noqday bacaad dabayl lagu furay oo kale meel bacaad haddii inta la dhiga dabayl xoogla u timaado ama dambas maxay ka reebaysaa karamaadin eber wuxuu noqonayaa marka waxa weeye waa bidayaa uu marka waxaas acmaal ma leh waayo sababtu waxaa weeye qofka gaalkaa camalka wanaagsanoo uu samaynayo wuxuu u dhigmaa qof muslima oo yidhi salaad baan tukanayaa anoon weeso qabin miyaa laga aqbalayaa waa maya idan qofka gaalka ah weesadii baa ka jaban waa maxay weesada la raba inuu qaato waa aliimaan iimaanu billaah inuu iimaankii la yimaado oo ku dhawaaqo ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah kabacdi buu camalkiisii saalixa ahaa wax taraya amaa inta ka horaysa ilaa uu taa ku dhawaaqo camalkiisu waa baatil wa qolada kale oo qodobka saddexaadii yidhi waa sharcu man qablanaana waa lagu radiyey oo culimmadu waa caddeeyeen oo aayaddaani kitaabkeenna qur-aankaabay ku soo degtay kamaa nasalat fii suxufi muusa wa ibraahim siday ugu soo degtay kutubtii nabiyullahi ibraahim iyo nabiyullahi muusa la siiyey ayay inagana kitaabkeenna ku soo degtay waa qaacida mustamira ilaa qiyaami saaca waxaynu kala soo baxaynaa marka khulaasatu lqowl aayaddu waa aaya muxkama oo taagan wa oo lagu camalfalayo oo inaga waxayna amraysaa qof walbo waxaa lagaa abaalmarinayaa oo ku hor yaalla waxaad shaqaysatid in khayran fa khayr wa in sharan fa shar qof wax kuu qaban kara aakhira ma jiro ma jiro waa ka soo hadalnay aayadihii kale oo la iswaafajinayey oo kalaamkii shanqiid ibana ku soo caddaynay laakiin qaacidadaas ayaa ku hor taalla qof walbow idan marka halkaa waxay nooga caddaatay qur-aan loo akhriyey qof aan wax kasaba ku lahayn qur-aankaasi inuusan gaaraynin sida imaamu shaafici ku tegey oo qaacidadaas waana inoo imaan doontaa almatlab athaani oo soo socdaynu kaga hadlaynaa ku kala saarsaaraynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala walxamdu lilah rabbi alcaalamiin baxdigana weli waa sii socdaa